bismillaahi raxmaan iraxiim waxaan shirkan jaraa-id u qabanaynaa dhiilo dadka oo dhan argagax gelisay laga soo bilaabo qoyskii iyo caruurtiisa iyo dhammaan intii ka dhegaysatay idaacadaha oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha mudane maxamed cumar nuur oo xalay abbaarihii kowdii iyo wax la jira gurigiisa lagala baxay ciidamo ay kala baxeen annagoo og xaaladda dalka ku sugan yahay darteed ayaa waxaa qalqal ku dhacay intii dareenkaas naxdinta leh uu soo gaaray hadda ilaahay mahadiis saaka iyadoo la isleeyahay bal intuu ku dambeeyaa nolol iyo geeri ayaa waxaa la ogaaday in ay gacanta ku hayaan ciidamada nabad sugidda cidda gurigiisa gashay abeenbarkina ay ahayd ciidan ka socda taliska ciidanka nabad sugidda waxaan la xiriiray isla xalay bal inay waxaas suurtagal yihiin iyo in kale markii aan isaga laftirkiisa ka helay text message oo iigu soo sheegay mar dambe in uu meesha uu ku xiran yahay ay tahay taliska nabad sugidda waxaan la xiriiray taliyaha ma helin taliya ku-xigeenka markii uu telefoonka iga qaban waayeyna text message aan u diray wuxuu iiga soo jawaabay saakay wuxuuna ii sheegay in ay u xireen dacwad ka soo gaartay xeer ilaaliyaha iyo hanti dhowrka markaan sii weydiiyey waxyaabaa lagu soo eedeeyeyna wuxuu ii sheegay qodobka laba boqol iyo kontonaad ee xeerka ciqaabta kaasoo sheegaya sida ku qoran xeerka ciqaabta markii aan dib u baaray ku tagrifal awood xafiis waa ilaahay mahadiis in nidaamka dawliga ah cid walba awoodda ay haysato ay siday doonto ugu tagrifalayso iyada oo indhaha dadka soomaaliyeed guud ahaan iyo caalamka ay fiirinayaan xafiis walbana sidii la doono awooddiisa loogu tagrifalo in cidda ku eedeynaysa ku tagrifal awood ay ayagu laftirkooda sameynayaan ku tagrifal awood maxamed cumarna wax kale kuma dhicine miska la fuulo asaga keliya ayaa yeeshay sidaasi lamida habka loo mara xitaa xeerka ciqaabta qodobka laba boqol iyo lixdan qodobka laba boqol konton iyo lix ayaa sheegaya laba boqol konton iyo lix ayaa sheegaya laba boqol konton iyo lix waa sheegay ayaa sheegaya nidaamka loo mara inuu mamnuucayo lixda maqribnimo ilaa halka saac oo subaxnimo inaan qofna gurigiisa lagu weerari karin haddii aan laga wadin fasax warqad maxkamada soo xukuntay intaasoo dhan iyadoo ay jirto ayaa loo maray in kowdii iyo wax la jira habeennimo gurigiisa lagala baxo agaasimihii guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha isla xafiisyadaas waxaan u qoray warqad aan kaga sugayno jawaab sidaas si lamidana waxaan warqad u qoray madaxda qaranka oo ugu horeeya madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha maxkamadda sare siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha aana ku ogeysiinayo wasiirka amniga qaranka xadgudubyada maamul ee dowladda dhexdeeda ka socda lagu sameynaayo waa ogaan doonaa wixii kasoo baxa waxaana ku kalsoonahay waajibaadka shaqo ee naloo igmaday iyo habka aan u marnay sidaasi lamida maxamed waa mas-uulka ugu sarreeya wasaaradda oo aan markaa xilka wasaaradda qabanayay aan la wareegay waana agaasimihii guud ee wasaaradda berri marka aan xilka ka tegayana isaga ayaa ugu sarreeya marka waa ka xumahay in loo maro mas-uuliyiinta qaranka ku tagrifal awood laguna soo eedeeyo ku tagrifal awood xafiis kale marka macal cuna isagaa soo muuqan doona waxaan baaq u sameynayaa dhammaan mas-uuliyiinta qaranka meel kasta iyo maamul kasta oo heer gobol ilaa heer in la dhowro nidaamka dawliga taasaa waxaa kusoo noqon karta nidaamka iyo kala dambeynta haddii nidaamka dawliga la dhowri waayo qof walba isaga madaxiisa mayrax ku ciranaayo qofna qoma qofka kale kama aaf aabbo fiicnaan doono marka waa ka digaynaa waa ku baaqaynaa mar kale in la dhowro nidaamka dawliga in la dhowro nidaamka dawliga in aan lagu takrifalin awoodda hay-adaha dowladda iyo xafiisyada dowladda looguna xadgudbin mas-uuliyiinta dowladda aniga xeerilaaliyaha guud dastuurka dalka u yaal meel uu kaga qoran yahay taasna waxay ku imaan doontaa haddaba mooshinaa ka yaalla hab dhowraha iyo xeer ilaaliyaha hanti dhowrka iyo xeer ilaaliyaha ma aaminsani ku takrifal awood mas-uuliyadda wasaaradda anigaa haya ilaa inta laga gaarayo in aan diyaariyo xil wareejin marka awood wasaaradda isaga ka sarreysa anigaa la ii idmaday mandatka wasaaraddana muddada aan xilka haya aniga haddii aanan ba aniga isaga ku eedeynin oon dhihin awoodii d g-ga ha uu adeegsan shaqaalaha cid dhihi karta male marka aniga waan ogahay nidaamka uu maro iyo awaamirta uu fulinayay hadday aniga iga timid aniga in lay eedeeyay ahayd haddiiba ay jirto oy xaqiiq dhaba ay haayaan ay jirto marka anaa ku eedeysnaan lahay waayo waajibkaas anuu isaaran yahay maxamed cumar ma saarna inta aan xilka haayo taas waayo tan aan kuu leeyahay waxaa lagu soo eedeeyey waa ku takrifal awood taas waayana tan ay ayagu ku dhaqaaqeen oo ah ku takrifal awood xafiis kale oo ay ayagu maamulayeen soo maha marka haddii ay u baahan yihiin nidaam dawladda inay maraan waa la wada ogyahay sida hadda aa sheegaysa waaye waxaa ka horeysa in warqad lasoo qoro in xitaa haddii baaritaan maamul uu jiro wasaaradda waa u furnaan lahayd inay waxa ay weydiinayeen ay qoran tahay haddii dembi uu soo baxana qofka marka ugu horeysa waxaa loo soo gooyaa waaran intaasba ma dhicin fasax maxkamadeedna ma jirin oo gurigiisa lagu galo jid kale oo loo marina ma laha taliya ku-xigeenka cabdalla cabdallana wuxuu ii sheegay laba boqol iyo konton xeerka ciqaabtana wuxuu sheegaya ku-takrifal awood xafiis maxamedna waa agaasimiin guuda wasaaradda laakiin wasaaradda mas-uuliyadeeda inta aan xilka ka wareejinayo waayo haddeer waxaan ahay siihayaha xilka wasiirka intii ka horeysana waxaan ahaa wasiirkii wasaaradda aysan xukuumadda kalsoonida lagala noqonin haddii cid loo isticmaalayo qodobkaas waxay ahayd in aniga la ii isticmaalo marka miska la fuulay isagaa yeeshay maxamed cumar agaasimaha guud wasaaradda ilaa iyo hadda waxaan ku ognahay xabis waxaan ku ognahay nabad sugidda qaran hatan aan kuu sheegayo qofka kuxadgudub awood xafiis sheegayo wuxuu ku xadgudbay xuquuq waayo shaqaalaha dawladda waxay leeyihiin xaquuq waxay mas-uuliyiinta dawladda waxay leeyihiin xuquuq qof kasta oo soomaali ana wuxuu leeyahay xuquuq asaasi oo laguma xadgudbaan ah iyagu waa ka warqabnaa waana u sheegnay inaysan waxaan jirin weliba waxa kaloo ay samaynayaan handadaad xafiiska hanti dhowrka uu samaynayo shaqaalaha kale ee wasaaradda marka meeshay tagto waa waa la wada soconaynaa haddana waxaan idin sheegaa waa intaas qodobka konton iyo lixaad waa eri laba boqol konton iyo lixaad ha konton iyo lix konton iyo lix waay konton iyo lix fifty six waay ha konton iyo lix waaya hadda ku celiyo ansaxo qodobada qodobka loo adeegsaday xiritaankiisa sida uu ii sheegay taliya ku-xigeenka nabad sugidda waa laba boqol iyo konton oo sheegaya xeerka ciqaabta ku takrifal awood xafiis qodobka loo maray oo aan sheegayana waa qodobka konton iyo lixaad oo ah qaabka loo maraayo oo ah in aan gurigiisa qofna la geli karin maqribkii ilaa halka saaco subaxnimo haddii aan laga wadan fasax maxkamadeed